maamulka magaalada guurtimo ee hoosta kan dowladda etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa magaaladaasi ka wada musuq maasuq xargaha goostay xubnaha maamulka degmada ayaa caadiysay inay markasta musuq maasuqaan lacaga kamamulahan loo siiyo iyagoo haatan maraya inay iibsadaan qalab caafimaad oo la siiyey kadib markii ay lacagihii gacanta soo mariyeen madaxii caafimaadka degmadaas ayaa la sheegay inuu lunsaday mashiin caafimaad oo loogu talagalay xarumaha caafimaadka degmadaas iyadoon la sheegin qalabkan laga iibsaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada diradhabe oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga etoobiya sidoo kale maamulkan ayaa lagu eedeeyey inuu isku durayo beelaha walaalaha ee wada dega halkaas si kastaba haatee maamulkan maqaarsaarka ee xabashadu mas-uulka uga ah gumeysiga dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaato ba-an ku haya dadka shacabka ah